wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey mowduuc muhiim ah oo ciwaankiisu ahaa isbedelada diblomaasiyadeed yareynta deeqaha iyo hal abuurka maalgashiya wasiirka ayaa sheegay in isbedelada diblomaasiyadeed ee ka socda gobolka iyo caalamka ay saameyn xoogan ay ku yeesheen helitaanka deeqaha horumarineed taasoo sababtay yaraanshaha ilaha dhaqaale ee loogu talagalay mashaariicda horumarineed ee jubbaland wuxuuna ku baaqay wasiirka in la xoojiyo wax soo saarka gudaha iyo maalgashiga si looga gudbo caqabadaha dhaqaale una dhiirigeliyo kobaca dhaqaalaha iyo horumarka waara ee dalka ajendo waa saddex ajendo iswata midda midka ka hoose asaas sababaya saa ula socotaanba isbedelada diblomaasiyadda adduunka ku yimid ayaa waxay sababeen deeqaha caalamku inay yaraadaan haddii mar deeqihii caalamka yaraadaan oo ay saamayn togan iyo mid toganba ku lahaanayso waddamada soo koraya gaar ahaan qaaradda afrika gaar ahaan geeska afrika gaar ahaan waddanka soomaaliya oo burbur ka soo kabanaya ee runtii saameyn weyn ku timaaday maxaa nala gudboon halabuurada maalgashi inaan ka fikirno la rabo maxay tahay marka mowduucu saasuu isku isku dheelitiraya sidaad la socotaanba hadda dunida daa'imanka ma saarno inay ku yimaadeen isbedello diblomaasiyadeed diblomaasiyiinta caalamka hadda waxay yidhaahdaan adduunku wuxuu galay marxalad la yidhaahdo negotiation diplomacy adduunka inuu dib ugorgortan u galay wadamada iyo regionska iyo sida xulufaysiga adduunka hadda ka jiraa in uu mid walba ku gorgortamaya doorka shariifka uu ka qaadan karo hadday noqoto arrimaha dhaqaalaha arrimaha amniga arrimaha siyaasadda iyo arrimaha ganacsigaba waxaad la socotaan hadda qaaradda afrika oo anaga hadda ku noolahay shir walboo la qabto oo shir madaxeed ah oo ka dhaco midooda afrika waxyaabaha ugu weynay ka hadlaan waxaa waye afrika inay dalbanayso inay ka mid noqoto dib u nashqadaynta adduunka ee hadda la gelaya taas waxay ku tusaysaa adduunka inuu guuro meel cusub loo guurayo aanan la saadaalin karin cid walbana ay rabto inay doorkeeda qaadato marka kala guurkaas iyo xulufaysigaas iyo maxaa la dhahaye xifaaltankaas ee ka jira quwadaha adduunka waxay ku salaysan yihiin saddex qodob kama badnaba kow xifaaltan xifaaltanka diblomaasiyadeeda ka dhexeeya shiinaha iyo maraykanka waa qodob isbedelada caalam ka dhacayo ee siyaasadeed ee amni ee dhaqaale ee isbahaysi iyo diblomaasiyadeed iyo kala guurkan saddex shay aasaasi u ah qodobka koowaad waxaa weeye xifaaltanka istaraatiijiyada ee ka dhexeeya maraykanka iyo shiinaha oo ku qotoma wax la yidhaahdo ganacsi iyo arrimaha dhaqaalaha